بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب الصلاة في الثوب الأحمر هذا كان باب بيان حكم الصلاة في الثوب الأحمر marada guduudan ku tukashadeeda xukunka ku soo arooray caddayntiisii buu u baab yahay ayuu imaamu albukhaari yidhi ayb qaala xadaanaa moxamed bnu carcarata wa huwa asaamiyu albasriyu hiqatun qaala xadaanii cumaru bnu abi zaa'idata wa huwa alhamdaaniyu alwaadiciyu alkuufiyu akhuu zakariya zakariya bnu abi zaa'ida walaalkiisa saduuqun rumiya bilqadar can cawni bni abi juxayfata can abiihi abuu juxayfana wahbu bnu cabdillaahi ayaa la yidhaahdaa assuwaa'iyu qaala ra'aytu rasuula اllahi sala اllahu calayh waali wasalam rasuulkii baan arkay fii qubbatin xamraa'a teendho guduudan isagoo ku dhex jiro min adamin maqaar ka samaysan wara'aytu bilaalan bilaal ayaan arkay akhada waduu'a rasuuli illaahi sala allahu calayh waali wasalama bilaal oo qaaday nebiga weysadiisii biyi uu ku weysaystay wara'aytu nnaasa dadkii ayaan arkay yabtadiruuna inay iyagoo u degdegaayo daaka alwuduu biyahaas iyagoo u degdegaayo daaka alwaduu biyaha nebiga uu ku weysaystay iyagoo u degdegayaan arkay faman asaaba minhu shaya faman asaaba qofkii uu asiibo faman asaaba qofkii asiibo minhu biyaha xaggeeda shay-an wax ka asiibo oo wax ka helo tamasaxa bihi waa isku masmasaxaye ayb waa isku tirtiraye waan arrin rasuulka dabcan isaga gaar u ahayd waaye sida ibnu cabdilbar tamhiidka uu ku tilmaamayo uu ku sheegay ficilka asxaabtana laga fahmaayo maxaa yeeley asxaabta rasuulka weysaqaadka nebiga uu ku weysaysto waa u degdegi jireen waana ismarmari jireen barako ayay ka raadsan jireen bacda nebina abuubakaraa dadka ugu fadli badnaa weysadiisa in barako laga raadiyey lama soo guurinin ayb tarkigaa marka iyo ka tegistaa asxaabta ay ka tageen fahamkaas ayaa sax ah marka ayb isaga in lagu daydaana wanaagsan waman lam yusib qofkii aan helin minhu biyaha xaggiisa shay-an waxba aan ka helin akhada min balali yadi saaxibihi saaxibkiisii qoyaan saaxibkiisii gacantiisa qoyaankeeda ayuu ka qaadanayay qofkii qaatay gacantiisii ay wax ka soo gaareen gacantaa qoyaankeeda ayuu isagana wax kasii qaadanaya qofkaan helin uma ra'aytu bilaalan bilaal ayaan arkay akhada canasatan isagoo ul taki a qaaday fa rakasahaa waa muday bilaal marka canasada marka waa usha hoosta ku leh eebada ku leh waranka afkiisa caaraddiisa ku leh ayuu qaaday fa rakasahaa waa muday oo dhulkiiba ku muday sutra si ay nebiga ugu noqotay sala allahu calayh waali wasalam wa kharaja annabiyu sala allahu calayhi waaalihi wasalama nebigiina waa baxay fii xullatin ayuu ku baxay isku joog xullada waa laba mara markay tahay oo go' hoose iyo go' kore ayuu ku baxay isku joog ah mushamiran isagoo xaydxaytay ee xamraa'a dhahaa fii xullatin badlad ama yacni dhar isku joog ah laba go-oo isku jooga kaasoo xamraa'a guduudan mushamiran isagoo markaa xaydxaydtay oo shanshadiisii marka marada kor uga qaaday sallaa ila alcanasati ayuu u tukaday ushii xaggeeda binnaasi dadkii ayuu u tukaday uu tujiyey ragcatayni laba ragco wara'aytu nnaasa dadkii baan arkaayay iyo wadawaaba xoolihii yamuruuna xaal ay marayaan min bayni yaday alcanasa usha horteeda ayay maraayeen ayb xadiidku marka macalushaahidkiisa waxaa weeyaan fii xullatin xamraa iyo sallaa ila alcanasa ayb nebiga maro guduudan ayaa laba maro oo isku joog ah oo guduudan ayuu labistay oo uu ku soo baxay waana ku tukaday sida hadda xadiidka siyaaqiisa ka muuqato ayb marada guduudan marka in lagu tukan karo ayaa laga qaadanaya maradan laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen ibnulqayim iyo keyrkiisba cullada maro waxaa ahayd dhar yaman laga keeni jiray guduudkeedu marka guduud tiq ah ma uusan ahayn waa guduud barabara lahay ahayd midab kale ayaa ku dheehmay oo ku dhex jiray marka maro guduudan oo barabara leh guduudka uu u badan yahay ayb axaadiidta marka tilmaamaysa guduudka in la reebayna oo nimanka laga reebayna ama sideedaba dharka marada guduudan in la nahiyeyna waxaa lagu xambaarayaa marka guduudka tiqda ah lagu xambaaraya oo wax wehliyaa aanay jirin axaadiidta marka abu daawuud ku sugan iyo kuwa bukhaariga uu keeni doono laftirkeeda kitaabulibaas iyo iyo nebigiibaa guduud labistay waxaa lagu xambaarayaa maradan guduud tiqa ma aynan ahayn midabo kale ayaa wehliyey oo diilimo ayay lahayd diilnimadaas marka riwaayaadka marka la jamciyo sidaasay culimmada ka fahmeen hadday guduudka axaadiidta nahyigana guduudka tiqdaa waxba aan wehelinin ayaa lagu xambaarayaa marka haddii guduudku midab kale uu weheliyo waa lagu tuka karaa in lagu tukadana baas male waana midaan hadda xadiidka uu tilmaamayo ibnu rajab laftirkiisana macnahaasoo kale ayuu tilmaamay ibnu xajar wuxuu yidhi yushiiru ila aljawaazi wاlkhilaafu fii dalika maca alxanafiyati fainahum qaaluu yukrahu wata'awaluu xadiida albaabi biannaha kaanat xullatan min buruudin fiiha khuطuuطun xumrun waana saas marka wa min adilatihi ma akhrajahu abu daawuud min xadiidi cabdillaahi bni camrin qaal mara biاnnabiyi sal l slam rajulu wacalayhi hawbaani axmaraani fasalama calayhi falam yarudda calayhi whuwa xadiiثu ضaciifu اlisnaadi wain waqaca fii bacdi nusakhi tirmidiyi annahu qaala xadiiثu xasanu liأnna fii sanadihi kada wacalى taqdiiri an yakuuna mima yuxtaju bihi faqad caaradahu ma huwa aqwى minhu wahuwa waaqicatu caynin laba jawaabo uga jawaabay haddii xataa waa saxiix la yidhaahdo wuxuu leeyahay xadiid ka xoog badan baa ka hor yimid oo kaas xooga badan waa kan oo ay u jeedaay ayaa la raacayaa buu leeyahay ama in la yidhaahdo waaqacatu cayn waay wax umar uun si u dhacay ayb xugun caama iyo tashriic caama mma tusina ayuu leeyahay ayb fayaxtamilu an yakuuna taraka aradda calayhi bisababin aakhara wa xamalahu lbayhaqiyu calaa maa subiqa bacda annasji bayhaqi isaga wuxuu ku xambaaray wixii la rinjiyeeyey markii la tolay ka bacdi oo gaduud lagu rinjiyeeyey taasaa la diidayaa isaguna yidhi bacdi ahli lcilmina sidaas way qabaan marada guduudan axaadiid badan baa ku soo aroorta laakiin kan keliya ma aha oo la reebaayo culimmadana qaar mutlaqan u reebo iyo kuwa nimanka ka reebo naagaha way u bannaan tahay dhaho intaasba waa leeyihiin ayb marada cusfurka ahna nahaa rasuulula sal l slam can ilmucasfar yacni marada la cusfureeyeyna waa maro guduudan iyada laftirkeeda ayb waxyaabahaasoo dhana marka waxay keenayaan in go-aani marka ama maradaa nebiga uu ku tukaday maro khuduud lahayd inay ahayd ee kulligeed midab guduudan ma wada ahayn zaadulmacaadkana ibnuulqayim saasuu tilmaamaa ibnu rajabna fatxulbaariga uu ku sharxay sidaas baabmacna maxalushaahidkiisu marka taas waay baabu salaati fi sutuuxi waalmimbari waalkhashabi baabu bayaani xukmi salaati salaadii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fi suduuxi lagu tukado lagu tukado kor saqafka korkiisa walmimbari mimbarka korkiisa in lagu tukado waalkhashabi iyo alwaaxa dushiisa in lagu tukado qaala abuu cabdillaahi bukhaari waxa uu yidhi walam yara alxasanu xasanulbasri uma arkin ba'san wax dhibaato ah an yusalliya qofka inuu ku tukado cala aljamdi barafka korkiisa waalqanaatiri buundooyinka korkooda inuu ku tukado wa in jaraa haba dureero taxtahaa hoosteeda bowlun kaadiba ha socoto buundo korkeeda haddaa ku tukatid hoosna tog wasaqda iyo najaasta kaadidu ay marayaan ay tahay hadday doonto kaadi ha dureerto mar haddaadan adiga najaasta la itisaalin wax dhiboy leedahay malaha ayb ow fowqaha ama korkeeda ku tukado ayb ow fowqaha ama dusheeda najaas iyo wax ay kor ka socoto ow amaamaha ama horteeda ay najaas dureerayso idaa kaana baynahumaa sutratun isaga iyo najaasta hadday sutro u dhaxayso ayb wax markaa kala xigo iyaga ayb oo aan najaastii ahayn wa sallaa abuu hurayrata abuu hurayra wuu tukaday calaa saqfi almasjidi masjidka saqafkiisa korkiisa ayuu ku tukaday bisalaati alimaami maca salaati alimaami buuna la tukaday imaamka salaadiisa wasalla ibnu cumara ibnu cumarna waa tukaday cala atalji baraf korkiis ayuu ku tukaday ibnu cumar ayb qaala marka abwaabtaani marka wuxuu u jeedaa marka amaakintan iyo meelahan ma lagu tukan karaa ujeedkiisuna waxay tahay adiga iyo dhulka hadday wax idinkala xigaan waxaasi wax dhulka ka baxay ha noqdaan ama wax aan dhulka ka bixinee la sameeyey ha noqdaan miya ma lagu tukan karaa oo dushooda ma salaad ma lagu tukan karaa mase waxaa qasaba qofku inuu dhulka dhulka uu lugaha dhigo ayb taasaa marka t ujeedkiisu maqsuudkiisu saas ayb xadiidkan marka hore akrinayna qaala xadaanaa cali markaa taraajimta uu keensadayna jawaasay tusayaan sida ka muuqata fiqigiisa aaaarta uu keenay qaala xadaanaa caliy bnu cabdillaahi wahuwa almadiiniyu qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna qaala xadaanaa abuu xaasimin qaala sa'aluu sahla bna sacdin bay weydiiyeen aya shayin ilmimbaru yanii aya shayin shay kee ahbaa almimbaru sunica minhu lmimbaru mimbarka laga sameeyey ayb shaygeebaa mimbarkii marka laga sameeyey oo muxuu ahaa mimbarkii ayb sidaabay weydiiyeen faqaala waxa uu yidhi maa baqiya maharin fi nnaasi dadka dhexdooda aclamu minii qof aniga iga ogaal badan qof aniga igaga ogaal badan dadkii kuma harin maanta huwa min asli alghaabati haabada meesha la yidhaah waa meel madiine u dhoweyde oo cawaalil madiine ahayde haabada geedaheeda dhuurka la yidhaahdo ama shawriga la yidhaahdo iyou ka ahaaday oo laga sameeyey afli waxaa weeyaan geedahan marka dhaadheer ee aadka u waaweyn alwaaxda iyo laga baxsadoo laga samaysto ama dhuurna waa la yidhaahdaa shawrigana waa la yidhaahdaa macruufna weeyaan geedka shawriga la yidhaahdo ayb webiyada iyo meelahaas agtoodu ka baxa geed dhirir badan oo waxaa weeyaan alwaaxda laga goosto waa la fahmayan u malayna ayb haabadana waxaa weyaan meel magaceed ayb meesha haabada ee madiine u dhow geedaheedaas shawriga ama dhuurka ah ayaa laga sameeyey buu leeyahay camilahu fulaanun hebel ayaa sameeyey mowlaa fulaanata heblaaye mowlaheeda ninkii ay xoraysay lirasuulillaahi buu u sameeyey sala allahu calayh waali wasalama wa qaama calayhi rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigana waa ku istaagay mimbarka korkiisa xiina cumila markii la sameeyey wawudica la dhigay faistaqbala alqiblata qiblada ayuu u jeestay kabbara waa kibaartay oo allaahu akbar buu yidhi wa qaama nnaasu dadkiina way istaageen khalfahu gadaashiibay istaageen fa qara'a wuu akhriyey wa rakaca waa rukuucay wa rakaca annaasu khalfahu dadkiina way rukuuceen gadaashiisa ayb maxalushaahidka marka waa maxay nebigu meel koruu saaran yahay mimbaruu ku tukanaya saaran yahay dadkiina waa ka hooseeyaan ma'muumiintii ayb tii horena marka wuxuu ahaa abu hurayra meel kore saarnay oo ma'muuma imaamkii baa meel hoose saarnay waxaad mooddaa marka bukhaari labada arrinba inay agtiisa wusci uu kaga jiro ayb markan marka nebigaa koreeyo dadkii ma'muumiintii baa hooseeyaan ayb ayb uma rafaca ra'sahu madaxiisii buu soo kor yeelay uma rajaca alqahqaraa mimbar ile laguma sujuudi karee gadaalgadaal ayuu usoo uma rajaca wuu noqday alqahqara dibdib ayuu usoo noqday fasajada cala alardi dhulka ayuu ku sujuuday uma caada ila almimbari mimbarkiibuu u laabtay ayb uma rakaca waa rukuucay uma rafaca ra'sahu madaxiisiibuu kor u qaaday uma rajaca alqahqara gadaalgadaal ayuu usoo socday xataa sajada bilardi dhulka intuu kaga sujuuday fahaada sha'nuhu kani wuxuu ahaa shanigiisa intaanoo ficila marka salaadda dhexdeeda see ugu sameeyey haddii la yidhaahdo intaanoo ficila maba isku xigin marka wax isku xiga ma aynan ahayn ficilkuna wuxuu badnaanshadiisa iyo yaraanshihiisa curfigaa loo celiya oo salaadda ficil badan waa burinayaa sax waaye ayb oo a'immadu marka sidaasi way leeyihiin haddana laakiin waxaa jirto ficilka badan iyo ficilka yar daabit maxaa u noqonaya curfigaa loo celinaya wixii dadkuba ay isleeyihiin war ninkan salaad kuma jira shaqo kaleu ku jiraa salaadda waa burinaya wixii qofka laisleeyahay salaaddii qofkan waa ku jiraa ficil markaas yacnii salaadda ay keentay laa ba'se wax dhiba male kaasoo kale marka ficilka wax burinayana inuu soo noqnoqdo oo uu isku xigxigo yaa marka muhimmaddiisuna ay tahay ayb qaala abuu cabdillaahi bukhaari waxa uu yidhi qaala caliy bnu cabdillaahi cali bn cabdillaahi almadiiniy waxa uu yidhi sa'alanii axmed bnu xambal ayaa is-su'aalay raximahu llah can hada alxadiidi xadiidkan buu wax iga weydiiyey qaala waxa uu yidhi fa inamaa aradtu waxaan doonay ana الnabiya sala اllahu calayh ali wasalam nebigu kaana aclaa min annaas kaana wuxuu ahaa inuu ahaa aclaa min annaasi dadka mid ka sarreeyo xagga booska uu markaa ku tukanayo falaa ba'sa dhib male an yakuuna alimaamu imaamku inuu ahaado aclaa min annaas mid dadka ka koreeyo meel sare taagan isaga bihada alxadiidi xadiidkan ayb qaala waxau yidhi faqultu waxaan yidhi ina sufyaana bna cuyaynata sufyaan kaana yus'alu can haada waa la weydiin jiray arrintan kaiiran in badan falam tasmachu minhu kama maqlin miya hadda axmed bin xambal tahay yanii sufyaan baa la weydiin jiray arrintaane kama maqlin miya adiga qaala laa buu yidhi maya kama maqlin marka xadiidkan imaam axmed musnadka waa ku soo saaray laakiin ilaa iyo wuxuu soo saaray oo keliya dhammaantiis ma wada werinin kaana almimbaru min asli alghaabati bis buu soo saaray intaa bis unbuu soo saarayo waxaan intan ka dambayso isagu axmed kama maqlin sufyaan ibnu cuyeyne oo la weydiinaayo cali bnulmadiini buu su-aalay marka oo uu leeyahay adiga maka maqa miyaadan ka maqlin miya imaam axmedna uu yidhi maya kama maqlin waxa uunan ka maqlin marka sufyaan waa intan damboo dhan waayo in yar unbuu imaam axmed sufyaan uu ka maqlay xadiidkan marka maxalushaahidka meeshan oo u keenay waxay tahay imaamkii oo dadka ka koreeyo oo dabaqa koroo kale ku tukanayo ma'muumiinta inay hoos ku tukan karaan inuu sugo ama uu caddeeyo mas'aladaasna mas'alo khilaafkeedu aad u badan yahay waayo laba mas'ala marka loo kala saaraa imaam iyo ma'muum ma'muumku isagu inuu kor ku tukado imaamkuna hoos uu joogo wax dhiba malaha haddii uu la soco karo xarakaadkiisa iyo yacnii salaaddiisa uu la soconayo wax hadda aataar diidaysa kuma soo aroorin bal abuu hurayra ayuuba ka keenay bukhaari waa aragtaan oo markii hore wuxuu yidhi wasallaa abuu hurayrata calaa saqfi almasjidi bisalaati alimaam isagaa saqafka ku tukaday imaamkana hoos buu ku tukaday laakiin cagsi imaamku inuu kor ku tukado dadku ay hooseeyaan culamo kaiir min ala'imma waa diideen waxayna deliishadeen xadiid abu daawuud uu wariyey imaamu shaaficina uu wariyey anna xudayfata sallaa calaa dukaanin wannaasu asfala minhu ayb fajadabahu abuu mascuudin albadriy faqaala amaa calimta anna asxaabaka yakrahuuna an yusalliya alimaamu calaa shayin wahum asfalu minhu qaala xudayfatu xudayfa markaa waxa uu yidhi balaa inaanan maql iska daa waa maqlay qad dakartu xiina jadabtanii markaad soo jiiday baan xusuustay arrintaas caadi buu marka dadka ula soo sillay saxaabadii dhexdooda waaye wax diidayna markaas ma leh oo yidhi yani ma jirta arrintaas xadiidkan marka kansee loo jamcinaa marka dukaanku marka waxaa weyaan meesha koraa la yidhaahdaa xudayfa meel koru istaagay dadkiina way ka hooseeyeen markaasuu inuu salaaddii gala damcay waa la soo jiiday abuu mascuudin albadri cuqbatu bnu camrin ayaa soo jiiday saxaabiga la yidhaahdo markaasuu wuxuu yidhi dadkii oo kaa hooseeyo inaad imaamkuna meel kor ou fuulo inaynan bannaanayn ama la reebi jiray miyaadan ogeyn adiga markaasuu yidhi waa ogaa laakiin waa iloobay markaa soo jiidaan xusuustay uu yidhi way iskaga marqaati kaceen marka labadooda xadiidkan marka nebigu uu dadka ka koreeyey see la yeelah imaamu shaafici xadiidkan wuxuu ku xambaaray litacliim dhib malka salaadda marka dadka la baraayoo kale haddii meel kore la fuulo imaamku uu fuulo si ficilkiisii ay u arkaan dadkaan waxba garanaynin way u bannaan tahay litacliimay ahayd uu yidhi arrintaas inay litacliim ahaydna xadiidka naftirkiisay ku caddahay oo nebigu sal ll ly slam waxa uu yidhi waxaan sidaan u yeelay oo aan idiin tujiyey meeshaan saan aan u yeelay lita'tamuu bi inaad igu dayataan walitacallamuu iyo inaad barataan mar kale oo nebigu meel kore uu ku tukadana ma la soo guurin inuu yidhi imaamu shaafici hal mar baa nebiga cumrigiisu ay dhacday meel dadka ka korayso inuu ku tukaday waxayna ahayd meeshaas markaas ayb oo dadkii yacni salaad caam oo dadkii uu tujinayo markaasay dhacday marka isaga kanna wuxuu ku xambaaray litacliim aahaartan saxaabadu isaga markhaati kaceenna sida asalka oo buu ku xambaaray inkastoo salaadu ay ansaxayso laakiin maca alkaraaha hadda nahyiga ama waxa ay abuu mascuudin albadri iyo xudayfa isaga markhaati kaceen wax salaada burinaayo ma ku cadda marka imaamku inuu kor fuulo dadku ay hooseeyaan waa la karaahaystaa ilaa inuu kor meesha kore u fuulaayo dadka inuu tuso salaada maan oo dadka uu salaadii baro marka iyadu wax dhibaataa ma laha karahana ma aha ayb xadiidkan iyadoo lagu soconayo sahl bnu sacdin masaladan marka waxaa ku jirto waxyaabahaasaa ku jiraan qaala xadaanaa marka middan kale kuwan kale oo uu tilmaamayo uu leeyahay baraf korkiis baa ibnu cumar ku tukaday iyo salaada lagu tukado buundooyinka korkooda wax dhiba male iyo iyadu waxaa weeyaan walow najaastu hoosba ha marta eh sidaadaba najaastu hadday adiga iyo iyada idiin dhexayso saatir ama yacni aan najaastii gudbinaynin waxaa weeyaan oo aynan kula xiriirin najaastu waxba makaa dhibaysa ayb hoostaada ay tahay najaastii adna kor a kaga tukanaysid ama hortaadaba ay tahay waxba makaa dhibaysa haddaynan kula xiriirin ayb taasaa marka tilmaamaya iyo in qofku inuu dhulka la baashiro shardi ma aha shay dhulka ka koreeyo ama wax markaa dadku ay dhigeen intaba waa bannaanta in lagu tukado sariir korkeeda qofku inuu ku tukado alwaax dhulka korkiisa la dhigay ama miis dheeroo weyn inuu koro oo ku tukado wax dhibaataa ma laha waxyaabahaas oo dhan ayb haddii marka aataartan wuxuu u keenayna macnahaas ayb sariirta maalan alwaaxa ah ama yacnii firaashka ama joodarigaba korkiisa dhulka yaallo hadduu qofkii intuu lugahaas saarto istaago ee sujuuddiisii rukuucdiisii ay caadi ugu qaabaysan tahay wax dhibaataa ma leh ayb oo wixii salaadda laga rabayo dhan oo la imaanayo shayga marka dhulka inaad dhulka la baashirto waxba shardi ma aha qaala xadaanaa moxamed bnu cabdiraxiim wa huwa almulaqabu bisaaciqa qaala xadaanaa yaziid bnu haaruun qaala akhbaranaa xumaydun iطawiil can anas bni malikin ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam nebiga saqada can farasihi faraskiisii buu ka dhacay fajuxishat saaquhu shanshadiisii ayaa dhaawacantay ow katifuhu ama garabkiisa wa aalaa min nisaa'ihi naagihiisii buu ka dhaartay shahran muddo bil ah fa jalasa fii mashrubatin fa jalasa nebigu wuxuu fadhiistay fii mashrubatin meel qol sarreeyo xoogaaya lahu isagu ou lahaa darajatuhaa jaranjaradeeda min juduucin laga sameeyey geedtimireedka jiriddiisa fa ataahu asxaabuhu ayaa u yimaadeen yacuuduunahu iyagoo booqanaya fa sallaa bihim waa tujiyey jaalisan isagoo fadhiya wahum qiyaamun iyaguna ay taagan yihiin falammaa sallama qaala waxau yidhi innamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo faidaa kabara fakabbiruu waidaa rakaca farkacuu waidaa sajada fasjuduu wain sallaa qaa'iman istaag haddii uu tukadana fasalluu qiyaaman istaag ku tukada idinka wanasala nebigu waa degay litiscin wa cishriina sagaaliyo labaatan ayuu ku soo degay maalinkii sagaaliyo labaatanaad ayuu soo degay faqaaluu waxay yidhaahdeen yaa rasuula allah rasuulka ilaahi innaka aalayta shahran bil ayaad dhaaratay faqaala waxau yidhi ina ashahra tiscun wacishruun bishu waa sagaaliyo labaatan yani bishu sagaaliyo labaatanna waa noqotaa soddonna waa noqotaa sagaaliyo labaatan waa bil soddon keliya un idinku ha fiirinina ayb maxalushaahidka marka uu ka rabo fa jalasa fii mashrubatin meel korayso oo jaranjarow sheegay weliba laakiin nebigu markaan wuxuu ahaa dhaawac ayb weli waa ka fadhiga uu ku tukanayo ayb meeshan dambena marka meelo kaleu kaga hadli doonaa imaamuulbukhaari qofku hadduu fadhi ku tukada imaamka dadku ma fadhiisanayaan mase istaagay ku tukanayaan iyaga meel meelo dambeu ku sheegi doonaa meelahaasan marka gadaal ugu dhigaynaa taas ayb baabun idaa sallaa marka meesha ahayd qan qanaatirta meelaha buundooyinka iyo salaadda in lagu tukada iyo imaam axmed isagu waa karaahaystay saasaan ka tegey macnaha uu u karaahaystayna ibnu rajab wuxuu leeyahay imaam axmed wuxuunan arkin duruqda iyo dadku meelaha ay maraan inaan laga dhiganin masaajid inaan laga dhiganin haddii marka buundooyinkii iyo meelaha lagu tukada masaajid laga dhigto ama masaajid laga sameeyaba meeshii dariiq masaajid laga sameeyey buu noqonayaa marka waa karaahu leeyahay arrintan so waa diidaya culimmada qaar badanna waa ogolaanayaan maadaama dariiqu sida uu addaanu dadka maraayo uusan dhibaynin wax dhiba male bay leeyiin masaajidka isaguba dan caama wa qaaraa saas dhahayo karaahada marka jihadaas waaye ma ahane ma lagu tukan karaa oo salaaddii lagu tukaday say sixo iyo budlaan ay kala noqonaya iyo ma ahan baabun idaa asaaba thawbu lmusalli imra'atahu idaa sajad baabun ay hadaa kani baabun baab weeyaan idaa asaaba hadduu asiibo u taabto thawbu lmusalli midka tukanaya maradiisa imra'atahu xaaskiisa uu asiibo uu taabto idaa sajada marka uu sujuudayo qofka tukanaya maradiisu hadday taabato xaaskiisa marka uu sujuudayo yacni xukunkeedu waa maxa salaadiisa ma fasaadaysaa ma sameya xadiidka uu keeni doonana wuxuu tusayaa inay saxiix tahay salaadiisa haddii najaas marada markaa aanay taabanin qaala xadaanaa musadadun can khaalidin qaala xadaanaa sulaymaanu shaybaaniyu can cabdillaahi bni shadaadin can maymuunata qaalat kaana rasuulu llahi sal l salam nebigu wuxuu ahaa yusallii inuu tukanayo wa ana xidaa'uhu wa ana anigana xidaa'uhu qaabilkiisa aan ahay seekuugu dabdiyo waana xidaahu saas wa ana xidaahu waa daraf xidaahu wa ana aniguna xidaahu aan ahay waadankiisa wa ana xaaidun walxaal ana aniguna xaa'idun aan ahay mid xayd qabto warubamaa asaabanii inuu i asiibo ayaa dhacaysay thawbuhu mara warubamaa asaabanii inuu i asiibo ayaa la arkaayo thawbuhu maradiisa idaa sajada marka uu sujuudayo qaalat waxay tihi wakaana yusallii cala alkhumrati wa kaana nebigu wuxuu aha yusallii inuu ku tukanayo cala alkhumrati sijaayadda korkeeda ayb xadiidkan marka waxaa loo deliishan karaa calaa tahaarati hiyaabi alxaa'id naagta xaydka qabta dharkeedu inuu daahir yahay ayb salaaduna inay bannaan tahay haddaan najaas markaa maradu aynan taabanaynin oo mare marka naag xayd qabtaa taabatay haddaad salaada kula adoo ku jira maradaada ay taabata naag xaa'id ah mar haddii dhiiggii maradaada uunan taabanaynin bimujaradi korkeeda iyo dharka ay wadato qallalan iyo ama dhar iyada korkeeda iyo waxama dhibaayaan dharkay wadato xataa hadduu qoyan yahay dhib ma laha maxaa yeele dhididkeeda iyo korkeedu najaas ma ah iyada meesha uun najaasta ka socoto waxa ka socda unbaa najaasa ayb kaasaa marka xadiidka baabkuna uu yahay tarjama xadiidkuna uu tusaya ayb mas'alo kalaa marka laga qaadanayaa mas'aladaa waxay tahay ninka musalliga ee tukanaya naag haddii ay qaabqaabisho oo hortiisa hadday naag jeefto naagtiisii maalan ay jeefto hortiisa ama ay dhinaciisa jeefto meesha uu ku tukanaya dhinaciisa ay kaga aadan tahay waxyaa mas'aladaasi yacni inaanay salaadda waxba ka haleynaynin ninka salaadiisa ayb culimmada marka sidooda badan waa isku waafaqsan yihiin haddaynan salaad ku jirin naagta oo naag aan salaad tukanayn oo jeefto qofka isagiina uu markaa tukanaayo hortiisa ay markaa huruddo ama hortiisa ay jeefto ama geeskiisa ay jeefto wax dhiba mala laakiin hadday salaad labadooda ku wada jiraan ka warranna waa la tukanaysaa maalan markaasay dhinac ka istaagtay see noqonee marka salaaddiisu ma hallaabaysa ma samey jumhuurku marka waxay leeyihiin minay gadaal istaagto waa iyada naagaha safkooda waa gadaal haddii marka ay dhacdo inay dhinaciisa safka ay ku safatana ama ay gees kala safato iyadana salaadeeda ma hallaabayso isaga tiisana ma hallaabayso xanafiyada laakiin ninka tiisa inay hallaabaysay qabaan oo ay fasaadaysa salaadan khilaaf sidaasaa marka jira xadiidkan marka macnaa masaladan waa loo deliishan karaa baabu salaati cala alxasiiri baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay cala alxasiiri gogasha korkeeda lagu tukado darinta korkeeda in lagu tukamo ama roog iyo wax lamida ayb tarjamadanna waxay tahay qasab maaha dhulka in lala baashiro wax dhulka lagu fidiyey korkiisaa lagu tukan karaa wa sallaa jaabirun jaabir wuu tukaday o abuu saciidin abuu saciidin alkhudri fi safiinati ayay ku tukadeen doontii dhexdeeda qaa'iman qaa'imayni xaal ay yihiin iyagoo taagan iyagoo taagan ayay ku tukadeen doontii korkeeda ayb wa qaala alxasanu xasanulbasri waxa uu yidhi qaa'iman yacni salli qaa'iman istaag ku tuko doonta dhexdeeda maa lam tashuqa haddii aadan ka cabsa aadan maa lam tashuqa haddii aadan dhibaynin calaa asxaabika dadka kula saaran asxaabtaada taduuru waa wareeganaysaa macahaa iyadaad la wareeganaysaa marka waxay tahay hadday qiblada ka wareegato doontii adigana wareego oo qiblada isku isku toosi mar walba halkan marka bukhaari wuxuu rabaa inuu ka hadlo mas'alada addoonta dusheeda in lagu tukado asal marka maxaa u addoon in dusheeda lagu tukado masalada asalkeeda wuxuu yahay meel aan carada ahayn horta korkeeda ma lagu tukan karaa markaas wuxuu ka bilaabay baabu salaati cala alxasiir gogol in lagu tukado gogol dadku samaysteen ciiddii inta la kor saaro dusheeda lagu tukado inay bannaan tahay rasuulka uu sameeyeyna waawaa waana soo martay khumradii iyo inuu nebigu ku tukaday sida ay xadiidkii maymuuna uu tilmaamaya haddii taa lagu tukaday marka doontaanna iyada laftirkeeda dhulkay ka koraysaa oo wax dhulka ka koreeyo weeyaan labadaasay marka wadaagaan ibnu xajar wuxuu yidhi qaala bnulmunayir ibnulmunayir waxa uu yidhi wajhu idkhaali الsalaati fi الsafiinati fii baabi الsalaati cala alxasiiri annahuma ishtarakaa fii ana asalaata calayhima salaatun calaa gayri اlardi labadooda maxay wadaagaan labadooda waxa ka dhexeeya waxaa weeyaan waa salaad la tukaday dhulka waxaan ahaynna lagu tukaday korkiisa oo haddaad gogol dhigato dhulkii ma aadan la baashirin gogasha korkeeda ku tukatay haddaad doonta ku tukatana dhulka lama aadan baashirin doon korkeed ayaa ku tukatay lianlaa yatakhayala mutakhayilun ana mubaasharata alardi shardun wuxuu u keensaday marka inuunan qof isdhihin dhulkaa lagu tukada macnaheedu inaanu qof u arkin marka shardi inay tahay in ciidda ama dhulka ardada korkeeda in lala baashiraa qasab inay tahay si aan loogu arkin ayb markaasuu wuxuu keenay marka doonta ku tukashadeeda ayb akaru alculamaa marka culimmada qowlka ay u badan yihiin calaa ana almusalliya fi safiinati yalzamuhu an yusalliya qaa'iman culimmada badankood waxay qabaan qofka doonta ku tukanaya dhexdeeda inuu istaag ku tukado ayb ida qadara calaa dalika haddii uu awoodo wahuwa qowlu maalik waاthawriyi washaaficiyi waaxmed marba haddii uu kari karo ee uu awoodi karo inuu ku tukado doonta korkeeda isagoo taagan waa inuu istaag ku tukado haddii laakiin uu cabsado ama uu awoodi waayo fadhi inuu ku tukado way u bannaan tahay markaas meeshaan marka maa lam tashuqa calaa asxaabika taduuru macahaana macnaha uu ka wado xasanulbasri waxa ay tahay annahum yusalluuna ila alqibla doon haddaad salaad ku oogayso waa inaad qiblada u jeesatay wa kullama inxarafat asafiinatu can ilqiblati daaruu macahaa mar walbay doonta ka leexata qiblada sidaas markay maalan qiblada xaggaa oo kale ay jirto ood halkaa u jeesato doontiina ay xaggaas u socoto iskala soco markay leexato ay qiblada ka leexato aadna isa soo wareejiyo qiblada usoo jeeso saasuu marka ka wadaa taduuru macahaa wa haada maca alqudrati waa goorma laakiin haddii la awoodi karo fain cajazuu can daalika hadday ka caajisaan lilkhawfi calaa anfusihim oo haddaad ku warwareegato amaad ka dhacdaaba qofku u isira ama naftiisa u cabsado fainnahu yakfiihim alistiqbaalu fii awali salaa markaas waxaa ku filan markuu salaada gelaayo inuu qiblada u jeesto bis hadday leexleexato dan uunan u gelin macduurna waayo qofkan marka ayb haddii marka doontu ay sidaas tahay oo doontii oo biyo ku dhex kor socoto salaaddii in lagu tukado ay sidaa ay tahay diyaaradahan waa lagu tukanaya ayb dadku masaa-ishaasay weydiiyaan see la yeelaa bay leeyihiin diyaaradihii haddaad istaag ku tukan kartidna ku tuko waa jiraan marka diyaarado marka saasoo kale la yeelo ama meelo yar ugu talagalo oo qofku marka hadhow diyaarad socoto seen ugu tukanaayuu leeyahay seen u istaagaa buu le waa istaagayaan ayb waa inuu istaago oo markaa iyada korkeeda uu salaaddii ku oogo sida doonta ay tahay xaalkeedu uu yahay ayb haddii marka ay suurtoobi weyso meeluu ka istaago oo waayana de markaas ma awoodo waa inuu fadhi isaga dukadaan ayb waxaase ka daran axkaamta safarku inuu qofka barto qasriga iyo jamciga waxaa inuu barto waxaa dhici karta safarkaaguba inuu yahay bacda duhur inaad safrayso ood og tahay marka casirkii inaad sii socoto weli markaasoo kale see yeela jamcu taqdiim iska samey salaaddii duhurna tuko casirkiina ku dar bis khalaas marka waxaa weeyaan ilaa qoraxda ka dhacdo salaad lagaama rabo adeena markii maqhribka uu safar kugu sii galana waxaa u leedahay weliba fasax inaad ceshihii dib ugu sii dhigto waa sida ugu ugu fudud waayo adoo sidaa yeelaya haddaad tiraa duhur keligiisaan tukanaa salaaddii ma jamcinaayo hadhowna diyaaradda casirka oo kugu qabsado ood fadhi ku tukato fiqhi xumo waay adig waxaadba haysatay jamci moogtahay salaadda adoo dhulka ku tukan karoo jamcin kara ma ayna saa yeesho ayb haddii ay tahay sidoo kale yacni casirka aad degaysidna oo duhur ka hor soo baxday ood og tahayna casirka degaysidna dib isaga dhig duhur tartiib ayb adoo diyaaraddaada isaga jira duhurkii niyeysa inaad dib u dhigtay markaad degto tuko duhur iyo casir jamcu ta'khiir samey laakiin mushkilada ugu badan waxay imaanaysaa maraba aynan suurtoobi karin sidaasoo salaad aan mid lala jamciyaa lahayn iyo markay ku hayso haddaad awoodi kartid inaad istaagtana ku tuko haddaadan awoodi karinna salaaddii fadhi isaga tuka markaasi oo salaad la-aan iyaynan kugu dhicin hawadaas adoo duulaayo haddii marka salaad la-aan waxaa kugu dambeeyadoo salaad lagugu leeyahay adi aad ku tacadisay oo ad hadhow markaa ku dhimato ama waxaa ku dhacdo waxaa laga yaabaa khaatimo xumaa lagaaga yaabaa ilaah ka maga sujuudda iyo rukuucda haddii uu qofku awoodo inuu dhulka ku sameeyo de dhulkiibau ku samaynaa waa inuu horta raadsado inuu istaag ku tukado haddii uu awoodi waayo waa ishaara iimaan ayuu samaynaa ayb qال xdثna cبdاللahi qال أخبرna mالك wهو cبداللahi بن يuسف التنيسy qال أخبرna mالك عن إسحاaق بن cبداللahi بن أbي طلحة عن أنس بن mالك أنa jadته مulaykaةa ضميirkan marka jadته yo u noqonayaa culamo badan waxay dhaheen أna jadته waxay u noqonaya jadةa إسحاaq إسحاaq بن cبداللahi بن أbي طلحة ayeydiis iyadiisna ayay noqonaysaa ummu anas maxaa yeeley cabdullaahi bnu abi talxa iyo anas isku hooyo wa cabdullaahi isxaaq ou dhalay ayb marka anas hooyadiis maxay u noqonaya isxaaq ayey u noqonay laakiin riwaayaad saxiixoo soo aroorayaa jiro ayeydu inay tahay damiirku inuu u noqonaayo anas wa ana jaddata anas anas ayeydiis ayb mulaykata ahayd marka mulayka waxaa la yidhi umu sulaym anas hooyadiis umu sulaymay ahayd umu sulaym marka in mulayka la dhaha lama haayo dacat rasuula اllaahi sala اllahu calayh ali wasalam nabigay u yeertay liطacaamin sanacathu lahu cunto ay u samaysay ayay ugu yeertay faakala minhu nebiga waa cunay uma qaala waxau yidhi qumuu istaaga fal usalli lakum aan idin tukadee meeshaan marka waxaa cad ujeedka qofka loo wacay ayuu hormarina haddii guri lagaa wacay oo sababka lagu wacay ay tahay inaad cunto casumaad ay tahay cuntada ku hormar salaad iyo wax kale iyo shaqada dambe gadaal ka dhigo daan salaad farada markaas taagnayn haddii salaadda laguu wacday ama ujeed kale mas'ale laguu wacdayna mas'alada gal cuntada dambaysii markaa taasaa laga qaadana nebigu saasuu yeeli jiray sal alla l slam oo hadda gurigan cuntaa looga wacay nebigu cuntaduu cunay kadibuu salaadda baabkeeda salaad sunno ay ahayd citbaan ibnu maalikna waxaan arki doonnaa nebigu u yeertay si uu ugu tukado meel oo uu ka dhigto masaajid markii guriga uu soo galay nebiga isla markiiba wuxuu yidhi intuunan fadhiisanin xaggeen kugu tukadaa qaradka adiga lagu wacay inaa hormarisa waa markaasuu ishaaray meeshii buu ku tukaday nebiga kadib uu cuntadii cunay rasuulka calayh isalaatu wasalaam qaala anasun anas waxa uu yidhi faqumtu waan kacay ilaa xasiirin baan u kacay derin lana annaga noo sugnaatay qadis wadda madoobaaday min duuli maa kii dheeraantiisa darteed lubisa min duuli maa yacni muddadii dheeraanteedii lubisa la labistay oo la isticmaalay yani wuxuu leey waa kacay waxaan u kacay derin gogol madoobaatay intii la isticmaalay dheeraanteeda darteed la madoobaato duugowday ayaan u kacay fanadaxtuhu bimaa'in biyo ayaan ku fifiriyey marka xoogaa min duuli maa lubisa mas'ala fiqigaa ku jirta marka waa maxay marka masalada fiqiga libaaska haddii shay lagu xarimo in dharka la gashto oo la labisto keliya ma aha shay haddii libaaskii inaad labisato lagaa reebay inaad gogol ka dhigatana waa la mid ma bannaano maxaa yeele derin waay hadda wax la sheegayo derintu lama guntado laakiin labiskeedu waa maxay min duuli maa lubisa intii la labistay aa layidhi labiskeedu waa maxay gogol in laga dhigto xariirta marka haddii in la labisto waa layska reebay gogol in laga dhigto ama banaan waa lama shay kastaa marka waxaa le kullu shayin libaasuhu bixasabihi shay kastaa labiskiisu waa bixasabihi ayb haddii marka aada joodari ama dugol ama sariirta go-a aada saaranayso hadduu xariir noqdo nin xariir labisan unbaa tahay ma ma bannaano masaladaasaa laga qaatay marka meesha faqaama rasuulu llaahi sala allahu calayh ali wasalam nebigu waa kacay wasafaftu waan saftay aniga iyo walyatiimu wiilki wiilkii yaraa agoonkii waraa'ahu nebiga gadaashiisaan safannay walcajuuzu haweentii waayeelka ahaydna min waraa'inaa gadaasheennay safatay masalada laga qaadanayaa marka waxay tahay nimanka iyo naagaha isla tukanaya maxaarimba hadday doonaan ha isku ahaadaane naagtu waa inay gadaal safataa anas iyo wiilkii safay sameeyeen nebiga waa ka horeeya labadoodaa saf galay haweentiina iyaga may la safatee maya gadaashooday safateen marka haweenku iyagu marka nimanka safkooda waa ka dambeeya mas'alo labaadoo laga qaadanayaa waxay tahay hal naagba xataa ha ahaatee keligeed hadday saas yeesho dhib inaynan lahayn haddii marka naag kaloo ay la safato aanay haysanin keligeeda gadaal iska safanayso qof bay weysay hala safato nimanka mala dhaha ayb masaladan marka imaamu shaafici baa wuxuu ka istimbaadaa qofka salaadda keligii saf ku tukaday salaaddiisa ma burayso uu leeyahay maxaa yale naagtan keligeed bay ku tukatay buu yidhi laakiin masalada naagtu waa ka duwan tahay tan rasuulka sal l slam xadiid waabisa wuxuu sheegayaa laa salaata limunfaridin sallaa waraa'a safi waxdahu nebigu salaado uma sugnaanin buu leeyahay qof keligiisoo saf gadaal ku tukada qof waa inuu sufuufta ka horaysa fiiriyaa meel ka raadsadaa laakiin haddii layska ihmaaliyo qofku markuu dalaq soo yiraa sida u soo ordaayaba meesha uu kabtiisa ka waardiyeysan kara hadduu keligiis ku xirta salaad de ninkan kabwaardiyeysi buu u yimid marka salaadda wax weyn kuma hayso waana sameeyaan dadku sidaasoo kale waa inuu marka safka galaa ama qof inuu iska sugto waxyar dhib male hadduu cogaysa qof sugto haddii uu waayo qof soo socdo meel uu ka galana waayo waa iska tukanayaa fataqullaha ma stadactum waayo markaas marka masaladaas yaan la fududaysanin ayb mas'alada saddexaadna waa laga qaadanaya waxay tahay cunuga yarkaa ee aan qaangaarin safka waa lagu tirsanayaa oo hadda anas wuxuu la saftay cunug aan qaangaarin nin keligii saftay ma noqonin qof buu la joogay masaladan imaam axmed baa khilaafsan isagu wuxuu leeyahay ilmaha yaryarkaa safkooda ma la tirinayo oo haddaad cunug yar la safato salaad farada kaligaa saf gadaashiisa nin keligii tukaday oo unbaad noqonaysaa saf gadaashiisa ku tukaday masaa-ishaasna meelo kaleu ku keeni doonaa ayaa laga yaabaa inuu ku keeno meelahaasaan uga hadlayna insha allahu tacaala fa sallaa lanaa rasuulu llahi sal l slam rakcatayni buu noo tukaday uma insarafa waa gadoomay nebiga sala allahu calayh ali wasalam oo salaaddii buu markaa ka baxay macalushaahidkiis marka waa maxay faqumtu ilaa xasiirin lanaa qad iswadda min tuuli maa lubisa markaa nebiguna waa ku tukaday derinta in lagu tukan kara yaa laga qaadana wuxuu leeyahy marka meeshaan ibnu xajar laba tanbiih buu dhigay الثاني النقطة في ترجمة الباب الإشارة إلى ما رواه ابن أبي شيبة وغير وغيره من طريق شريح بن هاني أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير نبي وقدش كنت كنجري والله يقول وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا فقالت لم يكن يصلي على الحصير نبي كنت كنجري فكأنه لم يثبت عند المصنف calaa marka xadiidka nebiga ee musanifka agtiisa inaanu ka sugnaanin baa laga yaabaa ow ra'aahu shaadan marduudan ama wuxuu u arkay wax shaad ah oo marduud ah limucaaradatii maa huwa aqwaa minhu ka xadiidi ilbaab maadaama uu ka hor yimid wax ka xoog badan xadiidkan hadda baabka aan ku sheegnay bal sayatii cindahu min ariiqi abi salamata can caaishata ana nabiya sal l salam kaana lahu xasiirun yabsutuhu wayusallii calayhi caaisha laftirkeeda waxay warisayba inuu nebigu gogol lahaan jiray uu fidsan jiray salaadana ku tukan jiray baabu salaati cala alkhumrati sajaayadda salaada lagu tukadaa korkeeda xun ku soo aroora caddayntiisiibuu u baab yahay xasiir waa darin weyn khumra waa wixii adiga sujuuddaada gaaro u qaala xadaanaa abulwaliid wahuwa hishaam bnu cabdilmalik alطayaalisiyu qaala xadaanaa shucbatu qaala xadaanaa sulaymaan الshaybaaniyu can cabdillaahi bni shadaadin can maymuunata qaalat kaana الnabiyu salى اllahu alayh ali wasalam nebigu wuxuu ahaa yusallii cala اlkhumrati sajaayadda inuu ku tukanayo korkeeda waa soo marnay xadiidkan baabu الsalaati cala اlfiraashi wa sallaa anasu calaa firaashihi baabu bayaani xukmi salaati salaaddii xukunkeeda caddayntiisiibuu u baabaya lagu tukado cala alfiraashi joodariga korkiisa ama gogasha korkeeda meesha qofka uu ku seexanayo inuu ku tukadaya wa sallaa anasun anas wuu tukaday calaa firaashihi buu ku tukaday firaashkiisa korkiisa wa qaala anas waxau yidhi kunnaa nusallii maca nabiy sal ly salam waxaanu ahay nebiga maciisa inaan la tukanayna fayasjudu axadunaa midkeen waa sujuudaya calaa hawbihi maradiisa korkeedu ku sujuudaya laba mas'ale marka gogosha in lagu sujuudi karo lagu tukan karo waa mas'alo mas'alada labaadna qofka maradiisa inuu ku sujuudo marada waxay noqon kartaa mutasil munfasil mid isaga la socoto waxay kaloo noqon kartaa miduu dhigtay dhulka oo uu wejiga isaga dhigay dhulkii markaa intaba inuu ku tukan karo ibnu rajab marka wuxuu yidhi aslu haadihi اlmasaa'il masaa-ishan bukhaari oo ka hadli raba asalkeedu annahu yajuusu الsalaatu calaa gayri jinsi maa yanbutu min alardi waxa dhulka ka dhasho dhulka ka soo baxo waxaan ahayn in lagu tukan karo ayb kaasuufi waاljuluudi sida maqaarka oo kale dhogorta oo kale ayb warukisa fi الsalaati calaa dalika aktaru ahli اlcilmi way ruseeyeen buu yidhi marka ayb wax marka aan dhulka ka soo dhalanin in la dhigan karo lagu tukan karo asalka masalada masaa-ishaanu saas qaala xadaanaa ismaaciil wahuwa bnu abi uways qaala xadaanii malikun can abi nadr mowla cumar bni cubaydillaahi can abi salamata bni cabdiraxmaan can caaishata zawji الnabiy sal l slam annaha qaalat kuntu waxaan ahaa anaamu inaan hurdaayo bayna yaday rasuuli illahi sal l slam nabiga hortiisa warijlaaya labadeyda lugoodna fii qiblatihi ay tahay labadeyda lugoodna qibladiisa xaggiisa ay ujeedo faidaa sajada hadduu sujuudo ou sujuudo hamazanii markuu sujuudaayo hamazanii waa iqaljarufanayo faqabadtu rijlaya labadeyda lugoodaan laabanayo faidaa qaama hadduu kacana basatuhaa waan fidinayo basatuhumaa waan fidinayo qaalad waxay tihi walbuyuutu guryaha yowma-idin maalinkaas laysa fiiha masaabiixu faynuusya ma lahayn berigaas marka guryaha iftiin iyo nal faynuusya ma lahayn mugdiba iska ahayn ayb kaannahu marka waxay ku cudur daaranaysaa sababta ay meesha u jiifto iyo yani xaal ciriiri ah iyo qofkii oo la tukanayo la arkayninba xataa ila waa mugdi faynuusna ma leh laysuma jeeda markaan xadiidkan marka waxaa ku jira duruqdiisa sida bukhaari caadadiisu ay tahay hadda baabkan iyo tan iyo xadiidku say isu waafaqayaan xoogaa culays baa ku jira baabu salaati cala alfiraashan gogol korkeed nebiga inuu ku tukay haddana waxaa laleeyahay caa-isho ayaa waxay leedahay waxaan jiifay nebiga hortiisa markaasuu iqanjarufanay markuu rabo inuu sujuudo ee inuu gogol korkeed ku tukaday ama joodari korkiis ku tukaday ama meeshii lagu seexanayo ku tukaday aad uguma cadda duruqda marka xadiidkan qaar ka midabaa waxay leedahay kaana yusallii calaa arafi firaash ama calaa arafi firaashihi ayb wuxuu ahaa inuu ku tukanaayo oo meesha uu ku sujuudayaa waxay ahayd firaashka uu ku jiifo oo caaishana ay ku jiifto qayb ka mida ayuu ku sujuudaya nebiga sal l slam marka haddii sujuuddii marka uu ku sameeyey in lagu tukan karo sujuuddii salaaddiisoo ka mid maaha meeshaas waa marka xadiidkan marka bacdi duruqihii bay ku jirtaa tarjamada macaanida macnaheeda ibnu rajab saasoo kale u sheegay ayb waxaa kaloo xadiidkan laga qaatay bacdi ahlicilmi ay ka qaateen qanjaruufada nebiga uu qanjaruufanayo caaisho lugteeda uu sa u qabanayo u qanjaruufanayo jirkeedii uu taabanayo weysada marka inaynan jebinin bimujaradi lamsi naagta taabasho la taabto mujarad ah oo shahwo ka dharla inayna waxba jebinaynin ayb taasaa marka laga qaatay waana sheegay ibnu xajar isagu laakiin marka wuxuu yidhi waxaa suurtagala in xaa'il waxa uu marka maro iyo wax lamida lugteeda ay saarnayd ama nebiga gacantiisa waxaas xaa'il ku asal ma ah waa in la kala garta moogtaha xadiidka rasuulka warka nebigu yidhaahdo iyo warka a'immadu ay yidhaahdaan in la kala kasoo warkii a'immada haddii laga dhigo nas waxii soo degayoo kale laga dhigo kii nebigana furo inta loo qaato sidii la rabo loo warwareejiyo sax ma ahan ixtimaalaadkuna meelay ku joogsadaan ma laha ibnu xajar isagaaba yidhi soo mahan ixtimaalaadka caqliga meelay ku dhammaanayaan ma laha majaalaadkan sharciguna saas ma u roona waxyaabaha marka kale iyagu waxaadna moodaa sababka keenayaa waxay tahay marka hore qofku hadduu wax ku soo qanco wixii uu ku qancay wax ka duwan qur-aanka iyo sunnada uu ku arko laabudda marka inuu qanaciisa u soo jiidjiido isku dayaan wax dan weyn looma galo marka bacdi naas oo cilmi gaaban ama caamo ana waxaa laga yaabaa inay u arkaan diin cusub waxaas inay tahay diin cusub ma aha asxaabtii baa isku khilaafeen masaladan marka diin cusub ma aha aayadda tafsiirkeeda owlaa maslubu nisaa saxaabadii qaarna taabashada caadigay ku fasireen sida imaamu shaafici uu ka qaatayba qaarna waxay ku fasireen jimaac in laga wado ibnu cabaasaana ka mid ah iyo ibnu mascuud iyo dadka jimaaca ku fasiray dad waaweyn ibnu cumar iyona waa ragga ku fasiray taabashada caadiga marka ninkii ka weysaysto wax dhiba ma samaynin isaga ninkii naaqib u arko oo ka weyse qaato isagu bidco kuma dhicin waa khuruujan can ilkhilaaf waa u weysaysa karaa dhib ma lahan taas kan isaguna aan ka weyse qaadanin maaha nin diin cusub la yimid maaha qofka jaahilka hadduu isaga iska dhigo micyaar miisaan wax lagu cabiro hadduu iska dhigo oo uu yidhaahdo waxaanan aniga maqlin diin maba ahanba adiga cilmigaada intuu leegyaha dadka soomaalida yani waxaa dhaqan u noqday isagu waxaan weligeen ma maqlin uu leey weligaa diinmaa ku dhex jirtay waayo cilmiga ma ka gaartay imaamu shaafici baa wuxuu dhahayaa masaa-isha qaar ma maqlin oo uu leeyahay xadiidkeeda hadduu sugnaado aniga waa dhahayaa masaladan xadiidkeeda ma ogi marka nin hadda joogo caamiya weligiis aan kitaab akhrisanin haddii uu yidhaha ma maqal ka warma mushkilo waay waxaas marka dad culimo sheegtana waa aaday u dhiirigeliyaan waxaad moodaa caamadu kaanama inay miisaan cilmi usoo kordhinayeen caamadu wax miisaan cilmi sooma kordhiso xaa'ilku marxasal ma qaala xadaanaa yaxya bnu bukayr qaala xadaana alleyth can cuqaylin can ibni shihaabin qaal akhbaranii curwatu ana caaishata akhbarathu ana rasuula اllahi sala اllahu alayh ali wasalam rasuulka kaana yusallii wuxuu ahaa inuu tukanaayo wahiya baynahu wa bayna alqibla wahiya caaishana baynahu ay tahay isaga iyo wa bayna alqiblati qiblada inta udhaxayso calaa firaashi ahlihi meeshaa marka fiiri calaa firaashi ahlihi xaggay ku tacalluqeen jaari majruurku wou tacalluqaa tarjamada bukhaari marka la fiiriyo calaa firaashihi waxay ku tacalluqaysaa yusallidaas jaari majruurku wuxuu ku tacalluqaa ficil ama wax ficil macnihiisa leh ayb ayb marka waxaa la leeyahay marka kaana yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo wahiya walxaal hiya caaishana beynahu isaga iyo wa beyna alqiblati qiblada dhexdooda ay tahay calaa firaashi ahlihi korkiisuu ku tukanaayey ehelkiisa gogashooda dusheeduu ku tukanaayey jaari majruurka meeshuu ku tacalluqana daa'iman laqbada meesha u dambaysa ayb gogasha ehelkiisa korkeeda ayuu ku tukanaya la leeyahay yusallidaas marka ay ku tacalluqan bukhaarina marka sidaas oo wataa ictiraada aljanaasati kaanat tactaridu waxay ahayd caaisha inay isku gudbinaysa nebiga ictiraada aljanaasati janaasada sida loo gudbiyo oo kale inay isu gudbiyo janaasada marka lasoo dhigaayo qofka hortiisa la dhigaa sooma waa lagu gudbiyaa sidaasoo kale ugu gudbanayd iyadana wuxuu ku dheh calaa firaashi ahlihi buu idhi ictiraad aljanaasati yani kaanat tactaridu ictiraadan kaictiraadi اljanaasati ibnu rajabna waa sheegay oo nugtadaa marka calaa firaashi ahlihidaas yusalliiduu ku tacallujinayaa tarjamadii marka saasay isku waafaqayaan iyo xadiidka ayb baabu sujuudi cala اthawbi fii shiddati اlxari baabu bayaani xukmi الsujuudi sujuudda lagu sujuudaa xukunkeeda caddayntiisiibuu u baabaya cala tawbi marada korkeeda lagu sujuudo fii qaala xadaanaa cabdulaahi bni yuusuf qaala xadaana leyt can yaziida can ciraakin can curwata ana الnabiya salى اllahu alayh ali wasalama kaana yusallii nebigu wuxuu ahaa inuu tukanayo wa caaishatu caaishana muctaridatun ay tahay baynahu wa bayna alqiblati isaga iyo qiblada inta udhaxaysa ay tahay cala alfiraashi firaashka aladii yanaamaani calayhi ay ku hurdayeen korkiisa xadiidkan marka wuxuu u egyahay mursal sababtoo ah curwa wuxuu ka warramayaa nebiga iyo caaisho dhexdooda wax ka dhex dhacay curwana nebiga ma ma uunan soo gaarin waa suurada mursaluu ka yahay ayb dalaalada marka lafdiga ku jirtana laakiin dalaaladii xadiidkii hore unbuu la dalaalayahay baabu sujuudi cala thawbi fii shiddati alxari baabu bayaani xukmi sujuudi sujuudda xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay cala thawbi marada korkeeda lagu sujuudo fii shiddati alxari kuleylka darnaantiisa oo kulayl adag marka uu jiro daran marada korkeeda in lagu sujuudo xukunkaa ku soo aroora caddayntiisa haddii marka kulayl uunan jirin kulaylka waxaa lamida qabow daran haddii marka kulayl uunan jirin daran qabow daran baahi haddaynan jirin in dhulka lagu sujuudaa asal ah alaslu yacnii in dhulka lagu sujuudaa fiican haddayna wax baahiya aanay jirin wa qaala alxasan xasanulbasri waxau yidhi kaana alqowmu qowmku waxay ahaayeen yasjuduuna cala alcimaamati cimaamadda korkeeda inay ku sujuudayaan waalqalansuwati iyo koofida wayadaahu wayadaahu labadiisa gacmoodna wayadaahu labadiisii gacmoodna fii kummihi ay yihiin ayuu sujuudayey qofku ayb labadqofka labadiisii gacmood iyagoo kumkiisa ay ugu dhex jiraan oo gacmihii marka ma soo baxsana kumka ayaa dheer ama uu soo jiiday si qabowgii kuleylka oo gacmaha dhulka dhigaa isaga ilaaliyo dhulkan marka jaziira alcarabiya dhul aad u kululu dhulalka qaarna waa qabow yihiin gacantii qofku ma soo bixi karana inuu wax garto un maaha ayb ibnu rajab waxa uu yidhi faqad tadamana maa qaalahu alxasan fii hada mas'alatayni xasanulbasri warkan uu yidhi laba mas'ale ayuu keenay ixdaahumaa masalada koowaad waxa ay tahay labada mas'ale middood sujuudu lmusallii qofka musalliga sujuuddiisa wayadaahu fii kummihi qofka musalligaa sujuuddiisa iyadoo labadiisii gacmood ay kumkiisa ku jiraan ow fii thawbihi ama maradiisa dhexdeeda ay ku jiraan gacmihii ayb waqad xakaa can الصaxaabati anahum kaanuu yafcaluunahu waxauna sheegay inay saxaabada saa yeeli jireen tan labaad waxa ay tahay sujuudu الrajuli calaa kawri cimaamatihi wa calaa qalansuwatihi qofka inuu ku sujuudo cimaamadiisa duubkeeda ama koofidiisa madax uga jirto inuu ku sujuudo korkeeda ayb waqad xakaa can الصaxaabati anahum kaanuu yafcaluunahu saxaabada inay saa yeeli jireenna waa ka sheegay qaala xadaanaa abulwaliid hishaam bnu cabdilmalik qaala xadaanaa bishr bnu اlmufadal qaala xadaanii haalibun اlqaطaan can bakr bni cabdillaahi can anas bni maliki qaal kunaa nusalii maca اnabiy sal l salam nebigaan la tukan jirnay fayadacu axadunaa midkaan wuxuu saaraya طarafa thawbi marada darafteeda ayuu dhigaayey midkaan min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa darteed fii makaani sujuudi sujuudda booskeeda ayuu dhiganaya yanii maradii ayuu sujuudda booskeeda dhiganaya markaas ku sujuuday kulaylka darnaantiisa darteed ayb ahlucilmiga qaar marka waxay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa munfasil inay tahay oo waxay yidhahdeen marka cimaamadii ama maradooda inay dhulka dhigan jireen oo markaa sujuuddu ay saa ugu sujuudi jireen amaa mara isaga la dhaqdhaqaaqdoo la socoto oo isaga mutasil ku ah inay wejigiisa iyo dhulka u dhaxaysay qarisa maahan bay dhaheen waana sida imaamu shaafici uu ku tegey iyo aimo kaleba ayb waxaa la yidhi ma kala cadda itisaal iyo infisaal xadiidtu maynan kala caddaynin ayb waxaa kaloo nebigu xadiid hore waxaanba soo marnay awali kullikum fawbaani saxaabada badankood hal maray lahaa jireen wax laba mara leh kulligood laba maro ma aynan lahayn haddii la yidhaha marka waa laba maro miday dhulka dhigeen yani wax laba maro lahaa waaba yaraayeen hal mara ay wadan jireen oo qaarkoodna garbaha ay saari jireen qayb ka midana ay cawrada ku qarsan jireen marka marada kaleo dhulka dhigaayan xaggay ka imaanaya marka meesha iyadu ma haddii marka qofka sidaa ugu sujuudo wax dhiba maaha wuxuu yidhi ibnu xajar wafi lxadiidi jawaazu isticmaali اhiyaabi wakada gayruhaa fi اlxayluulati bayna almusali wa bayna alardi liitiqaa'i xariha wakada bardiha in laysaga dhiga yani kulaylka ama qabuul wa fiihi ishaaratun ilaa ana mubaasharata alardi cinda asujuudi huwa alaslu xadiidka waxaa kaloo laga qaadana foolku inuu dhulka la baashiro inay asalka tahay liannahu ayb meeshaa marka muxuu idin dhigay ilaa ana mubaasharata alardi cinda asujuudi huwa alasliyu mau dhigan shayga asliga ah kaas huwa alaslu waa asalka kaasa liannahu callaqa basta thawbi bicadami alistidaacati maxaa yeelay marada fidsashadeedu wuxuu ku xiray bicadami alistidaacati istidaaca la-aan inaan awood inaan madaxa la dhigi karin dhulka kulayl dartiis ayuu ku xiray wastudilla bihi waxaa loo deliishaday xadiidkan calaa ijaazati الsujuudi cala athawbi اlmutasili bilmusalii waxaa loo deliishaday buu yidhi xadiidkan inay bannaan tahay mare adiga kula xiriirsan inaad ku sujuudi ayb oo qofka tukanaya la xiriirsan qaala الnawawiyu wabihi qaala abu xaniifata waاljumhuur abu xaniifa iyo jumhuurna saasay dheheen waxamalahu الshaaficiyu cala thawbi اlmunfasil waa kaaba imaamu shaaficina mare aan qofka la soconin weeyaan buu yidhi marada ay dhiganayaan intaha waayada albayhaqiyu hada alxamla bima rawaahu اlismaaciiliyu min hada اlwajhi bilafdi fayaأhudu axaduna alxasa fii yadihi faida barada wadacahu wasajada calayhi waxyaabahaasu sheegay calaa kullin ma xoog badno marka warkaas calaa kullin baabu salaati fi nnicaali kabihii tukashada lagu tukadaa xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baabyahay kabihii in lagu tukado xukunka ku soo arooray caddayntiisiibu u baabyahay qaala xadaanaa aadamu bnu abi iyaas qaala xadaanaa shucbatu qaala akhbaranaa abuu maslama saciidu bnu yaziid alasdiyu qaala sa'altu anas bna malikin akaana الnabiyu salى اllahu عalayh ali wasalama anas baan weydiiyey buu yidhi nebigu ma ahaa yusallii inuu tukanayo fii naclayhi labadiisii kobood labadiisa kobood isagoo ay ugu jiraan nebigu ma tukan jiray qaala nacam buu yidhi haa ayb xadiidka marka bukhaari uu wariyey waa kan inuu nebiga labadiisii kobood ku tukaday buu sheegay ayb ibnu babaal marka waxa uu yidhi waxaa lagu xambaarayaa calaamaa idaa lam yakun fiiha najaasatun waa saxma waa haddaanay najaase lagu ogeyn karaa uma hiya min alrukhasi haddana waxa uu yidhi waa min alrukhas waxyaabaha laysu banneeyey waa sunno maahan buu ka wadaa kamaa qaala bnu daqiiq ilciid laa min almustaxabbaati sunnooyinka ka mid maahan laakiin waa soo waday ibnu xajar waxau yidhi qultu qad rawaa abu daawuuda waalxaakim min xadiidi shadaad ibni aws marfuucan khaalifu lyahuuda yahuudda khilaafa fainahum laa yusalluuna fii nicaalihim walaa khifaafihim kuma tukadaan fayakuunu istixbaabu dalika min jihati qasdi almukhaalafati almadkuurati inay sunno noqotaa la arkaa marka marka laga fiiriyo mukhaalafada ibnu rajabna meeshaan waxa uu yidhi sharxa bukhaariga waasalaatu fi naclayni jaa'izatun la ikhtilaafa bayna alculamaa'i fii dalika waxau yidhi kabaha oo lagu tukadaa waa bannaan tahay wax khilaafana culamada dhexdooda ma ahaanin waqad qaala axmedu imaam axmed waxau yidhi laa ba'sa an yusalliya fii naclayhi labadiisa kabood inuu ku tukadaa wax dhiba ma leh idaa kaanataa daahiratayni hadday daahir yihiin walaysa muraaduhu marka ibnu rajab wuxuu leeyahay ujeedkiisu ma aha walaysa muraaduhu idaa tuxaqiqa dahaaratuhumaa yacnii kama wado marka dahaaradooda la hubsado maaha inuu sidaa leeyahay bal muraaduhu ujeedkiisu waxaa weeyaan idaa lam tutaxaqaq najaasatuhumaa labay kala warkiisu marka waxaa weyaan haddaan najaas lagu ogeyn waa lagu tukan karaa ila najaas iyo dahaaro tee asala labadooda dahaarada asala alaslu fi alashyaai dahaara najaasada caarid marka macnuhu waxaa weeyaan naja dahaaradeeda hala baarbaaro hala hubsada maahane najaas la-aan ha laga baaran leh waa bis ayb inaan marka najaas aanay ku oolin ayb sidaasu marka ibnu rajab uu u tawjiihiyey warka imaam axmed ayb ydul calىa dalika waxaa tusaya yuri ana bna mascuudin qaal ibnu mascuud waxau yihi kunaa laa natawada'u min mawdi'in ma aanan dhaqi jirin buu yidhi ma iska dhaqi jirin waxaan ku joogsannay abu daawud oo xadiidkaa wariyey nacam shay aan marka lugaheennu ay ku istaageen ama yacni aan ku istaagnay yacni ma aanan dhaqi jirin haddii uusan najaas ahayn way haddii najaas u yahay waa dhaqaya laakiin bimujarad ninkan kabala'aanu dhulka socday wax marka bus iyo ama dhoobo iyo waxsaasaa lagihii soo raac waa najaas maya ayb najaastuna marka waxaa weeyaan iska dheeraynteeda ibnu rajab wuxuu yidhi najaastoo laga fogaado waa inaysan keenin shareecadoo la khilaafo waa inaynan keenin waana arrin muhim ah haddii marka najaas ka dheeraashadu ay sababto inaad shareecadii khilaafto oo shareecadii waxa aynan najaas ka cabirin adiga aad najaas ku sheegto jaabkaaga waa waana min jinsi tashdiidaat اlyahuud ama min jinsi yani guluwi اlyahuud yahuudda guluwigooda iyo adkayntii lagu adkeeyey iyo wax kamida ayb oo iyadu marka dhinacaas dahaarada dhib baa ka haysa jira ayb marka wuxuu tilmaamay wax allaale wuxuu yidhi wاlmuraadu bidalika ana man masa calى اlardi ana man masa calى اlardi najisa dhul najaas alyaabisati najaasteedu qallalantahay qofkii ku socdo ayb ow khaada diina almaطari ama dhex roobka dhoobadiisa dhex jeero fa innahu yusallii waa iska tukan karaa walaa yaqsilu waxna ma dhaqaayo rijlayhi labadiisa lugood waqad dakara maalikun wagayruhu ana annaasa lam yazaaluu calaa dalika imaam maaligna wuxuu sheegay dadku weligood saasay ahaa jireen ayb wadakarahu ibnulmundir ijmaacan min ahli ilcilmi ibnulmundirna ijmaacau sheegay dhoobadaas marka jidka taalla iyo waxyaabahaas marka roobku markuu doo yimaado iyo busta dhulka taal waxyaabahaas oo dhan inaynan najaas inaanay ahayn ayuu sheegay lugahana aan laga dhaqanayn waajib inuunan ku ahayn lugaha inuu ka dhaqno waajib waay waxaan laga hadlayo cadaa ibn abi rabax baa isaga waxaa laga wariyey inuu iska dhaqan lugaha inaas waxyaabahaasuu sheegay awsadkoonu ku sheegay ibnulmundir calaa kullin marka yacnii kabaha nebigu waa ku tukaday kabala-aanna waa tukaday ha lagu tukada waa yidhi yahuud khilaafa meeshaa marka waxaa ka soo baxayso in qofku uu kabtiisa kabihiisa ku tukado wax dhibaato a ma laha ayb laakiin waa inaynan arrintaas noqonin midaan dadka lagu dhibin yanii dadkii haddii meel masaajiddii dad ay nadiifinayaan oo ay iyagu yacni isu xil saarayaan ama gogol fiican masaajidkii la dhigay haddii nin walbaa la yidhaha kabahaaga la soo gal waana bannaantaha sharcigu waa bannayna sharcigu dad kale in la dhibo ma bannaynayo kabahaaga inaad qof ku dhibto ma bannaan ma bannaynayo waladiina yuduuna almu'miniina waalmu'minaati bikayri ma ktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina meeshii munaasab noqon kartoo dad aadan ku dhibayninna ugu tuka kabahaaga wax dhibo ay leedahay ma laha ayb markuu marka saasuu yeelaya haddii najaas lagu hubsadana iska dhig kabaha marka haddaa najaas ku og tahayna iska dhig asalkuna najaastu ma ahane dahaarada waa wax asalka ah ayb amaa istidlaalka bacdi naas ay deliishanayaan fakhlacn calayka inaka bilwaadi lmuqadasi tuwaa ilaahay nabiyullaahi muusa buu saas ku yidhi waadigii dhahirnaa baad joogtaa kabahaaga siib ayaa la yidhi ayb la yaab waay aayaddaas in loo deliishaday yani sharcu man qablanaa waay aayaddaas annaga iyo yacnii nebiyullaahi muuse axkaamtiisii isaga haddii ay axkaamteennii khilaaftay annaga tee waajib nagu ah teena waajib nagu ah ayb marka istidlaalkaas la yaab waay dad deliishanay markaad maqasha bal ibnu mascuud baa nin wuxuu arkay kabihiisa iska dhigay oo aan ku tukanaynin markaasu wuxuu yidhi innaka fi lwaadi lmuqadasi war adiga mawaadilmuqadas maad joogtaa adiga marka kaba siibaysa salli fiin calayka labadaada kabood ku tuka uu ku yidhi ayb marka fahamka dadka qur-aanku ay marmarka qaar fahmayaan ama xataa yacnii xadiidkii fahmiye ay fahmaan iyo aqwaasha culummadoo ay fahamay fahmeen iyo yaa qaladku ka imaan karaa dad waxaa arkay yacnii imaamu shaafici saasuu yidhi ama yacnii shaaficiyada saasay qabaan haddaad u dhabagashan waxay shaaficiyadu qabaan ma aha waa min suuci fahmihi asaa u maleeyey inay qabaan fi lxaqiiqa laakiin ma qabaan mushkiladu marka qilatulcilmigay ka imaanay marka caalimkii warkiisii qaladaa loo fahmay xadiidkii rasuulka qalada loo fahmaa aayadihii qur-aankana meelayna lahayna la dhigaa hadhow marka qofkii wuxuu ismoodayaa inuu intaasoo adilla ah uu soo bixin karo oo masalada uu haayo haddaa fiirisana waxba ma leh bal waxyaabihii marka inaan ku khilaafna nebiguna amrayba khaalifu lyahuud fa ina alyahuuda laa yusalluuna fii incaalihim iyagu marka diiray u ahayd inaynan kabahooda ku tukanin inka waxaan u jeedaa kabahooda inaanay ku tukanin baa iyaga la amray saasuu ibnu taymiya wuxuu yidhaahdaa kitaabkan iqtidaau siraat almustaqiim marka waxyaabaha iyaga la amray annagana inaan khilaafno nala faray ayay middaan ka mid tahay haddaa iyagii waxoodii deliishata marka ka hor وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم